الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى وأقرأ القرآن bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah saddex sano kadib weerarkii cows weyne oo lagu jabiyey maleeshaadka kooxda riddada saraakiishii fashilkaasi dhabarka loo saariyey oo warbaahinta ka hadlay haddaba maxaan ka ognahay guuldarrada nafsaaniga ah ee cadowga ka soo gaartay macrakadaasi warbixin ayaad maqli doontaan weerar askar murtadiin ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen hubno lagu furtay oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka mubaarag faahfaahin ayaan soo gudbin doonnaa warar sheegaya in xasan gurguurte uu u qordhiibtay safiirada reer galbeedka ee ku sugan xalane dowladda cumaan iyo ciidanka ilaalada kacaanka iiraan oo ku dhawaaqay in ay heshiis ka gaareen qaybsiga biyaha gacanka hormus iyo dhaqaalaha ka soo xarooda wilaayada islaamiga ah ee bay oo ku dhawaaqday olole ballaaran oo kaydinta badarka ah taasi oo si toos ah uga hirgeli doonta dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi shacabka ku dhaqan degmo ka tirsan dhulka soomaali galbeed oo cabasho ka muujinaya dhibaatooyin uu u geysanayo maamul taabacsan dowladda itoobiya qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha bashiir muxyidiin iyo nuur cali warsame ayaa barnaamijka igala qaybgalaya waxaadna naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya saddex sano kadib weerarkii cows weyne oo lagu jabiyey maleeshaadka kooxda riddada saraakiishii fashilkaasi dhabarka loo saariyey ayaa warbaahinta ka hadlay haddaba maxaannu ka ognahay guuldarrada nafsaaniga ah ee cadowga ka soo gaartay macrakadaasi warbixin arrimahaas ku aadan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman
lix iyo labaatankii bishii ogosto sannadii labada kun saddex iyo labaatankii maanta oo kale saddex sanno ka hor waxaa deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud bartamaha dalka soomaaliya ka dhacay mid ka mid a dagaaladii waaweynaa ee ka dhaca dalka soomaaliya tan iyo markii uu xasan gurgurtay xamlada shaadala dirirnimo ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah dirirtan oo dhacday subax sabti ah ayay dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ku soo waabadhiisteen codka daranaya ee idaacadda islaamiga andalus qof walba oo maalintaas daarta raadiyaha waxaa dhegtiisa ku soo dhacayay astaanta barnaamijka caanka ah ee tebinta tooska ah ضامن كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة
wariyaasha idaacadda ayaa maalinkaas tebinayey qaabka ay u socotay macrakada iyagoo xog iyo falanqayn ka sii daynayay idaacadda andalus الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan saaka cagmarinta waxay ka socotaa xerada murtadiinta ee deegaanka cusweyne maalmo ka hor ayay duulaan ku yimaadeen deegaanka iyagoo moodayay in cusweyne iyo wilaayada galguduud ay ka tirtiri karaan shareecada islaamka balse allah subxaana wa tacaala cadowgiisoo duulin saaka isaga ayay tirtirid ku bilaabatay cusweyne ayayna ka bilaabatay allah ayaana ku mahadsan maanta waa nihaayat almuctadiin weeye kuwii soo xadgudbi ee soo duuli ayaa la dhammaystirayaa oo la baabi'inayaa allah ayaa ku mahadsan wararkii ugu dambeeyey iyo xogaha hadda soo dhacaya aan soo dhaweeya walaalka faysal xasan cali faysal noo bishaarey allah ku bishaarey bismillaah aad baad u mahadsan tahay maxamuud ee allah fadligii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa ee saakay daqiiqado ka hor waxay weerar xoogan ku qaadeen mid ka mid a talisyada ugu weyn ee laga hagayey duulaanka shareeca la dirirka ah ee lagu soo qaaday bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud halkaas oo ah mandiqada lagu magacaabo coosweyne oo ah mandiqad inta badan cadowga uu isugu keenay ciidankiisii uu doonayey in ay duulaan kusoo qaadaan deegaano ka mid a wilaayada islaamiga ee galgaduud macrakada coosweyne waxay ku soo aaday wakhti xasaasi ah oo cadowga uu qabsaday magaalooyinka waaweyn ee wilaayada islaamiga ee galgaduud oo ay ka mid ahaayeen ceel dheer ceel buur iyo galcad ayna doonayeen inay gaaraan degmada galhareeri weerarkii coosweyne waxaa lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo isugu jiray saraakiil iyo askar kuwaas oo qayb ka ahaa maleeshiyaad hubaysan oo ujeeddadoodu ahayd inay weeraraan deegaanada galgaduud ee ku jira gacanta mujaahidiinta guushii weyneed ee alla kumanaysa addoommadiisa mujaahidiinta ah waxay wax badan ka beddeshay qaabdagaaleedka gobollada dhexe macnawiyaadka muslimiinta ayaa kor noqday halkan iyo jab iyo kala firxad uu soo galay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa gobollada dhexe ee bartamaha dalka soomaaliya xuseen macalin la taliyihii amniga qaranka ee kooxda riddada soomaaliya oo bishii lasoo dhaafay saddex sanno kadib ka hadlay dhacdadii coosweyne ayaa sheegay in guuldaro qara la dhexalsiiyey ciidankooda islamarkaana ay guusha hanteen mujaahidiinta al-shabaab wuxuu carabaabay in kasoo kabsashada jabkii coosweyne ay sannado badan qaadanayso xuseen macalin ayaa caddeemaha uu bixiye ku dheeraaday wixii coosweyne ka dhacay labakunsaddexiylabaatankii jamhuuriyadda saddexaad waxaa la yidhaahdaa xilliga carta ayay soo bilaabatay labada kun shabaab iyaguna yihiin caqabadda hortaagan jamhuuriyaddu inay hana qaado shabaab ayaa horta ilaahay guusha siiyey dagaalka coos weyne waa la fashilmay mar haddii la guuldaraysta dabcan sida saxda ah waxay ahayd in baaris qaran la sameeyo howl sahlan ma ahayn waxa meesha ka dhacay bcause ciidamada dhaawaca markaas gaaray dhaawac si degdega dee uga soo kabteen maahayn waqti dheer ayay qaadatay inay kasoo dadka batalka wax ka dhacay keliya arkayaan laakiin iyo jabka ka dambeeyey iyo kala yaac wax weeg oo dhacay hadda waxaa laga yaabaa ciidanka dee saraakiisha haddii la waraysto inay in badan oo saraakiisha ka mida oo xilligaas wixii dhacay ay la qalbi jabsan yihiin ay dee utun ku taagan ay tahay xasan guurguurte madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya oo xilligii uu dagaalka cosweyne dhacaya ku sugnaa degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa warbaahinta la hadlay iyadoo wejigiisa laga dareemayo murugo iniyo jab weyn wuxuuna qiray in maleeshiyaadkiisa lagu jebiyey dagaalka cosweyne sanad iyo jarjarka dagaalka shabaab lagu jiray nimaan nasanin oo maalintuu dagaalka bilaabay ilaa maanta taagnaa ordaayey xabad ridaayey qaraxka dul dhacaayey waayo dadku rationalitigooda xataa marka qaarkood marka anaguna fursad maanaan haysan aan ku kala bedelnay iyo awood aan ku kala bedelno hadda maadaama isaas dhacday waa soo aruurinay xeryahoodii hadda lagu soo wada xereeyo waa inay nastaan wacyigelin badan loo sameeyo askartii dagaalka ka soo firxatay ayaa qaarkood u cararay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar kale waxay dib ugu laabteen deegaanadii ay markii hore ka yimaadeen halka kuwa kalena ee dalka dibaddiisa qaab tahriib ahaan ugu baxsadeen marka laga soo tago khasaaraha naf iyo maalba leh ee dagaalka ka dhashay waxaa kale oo la sheegay inuu qalqal iyo jahwareer ka dhex abuuray kooxda riddada soomaaliya waxaa la dareemay in kala furfurnaan ay ka dhex bilaabatay ciidamadeeda islamarkaana ay u sii dhowaanayaan waddadii burburka markii ciidankoodu jabay hoggaanka kooxda riddada ayaa garwaaqsaday in ciidamadii ka soo cararay galgaduud aysan ku ekaan doonin muqdisho waxaa la sheegay inay soo dhowaatay xaalad la mida tii ka dhacday magaalada kaabul shan iyo tobankii bishii agosto laba kun koo iyo labaatankii xildhibaana ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa muuqaalo iska soo duubay iyagoo murugeysan waxay ugu baaqayeen saaxiibadooda kale inay isgarab taagaan xasan gurgurte oo xilligaas wajahayay guuldaro weyn cusmaan dubad oo xilligaas ka tirsanaa nidaamka villa soomaaliya ayaa ka digay in coosweyne kadib masiirkoodu mugdi galay way ogtihiin dalku inuu dagaal ku jiro madaxweynihii jamhuuriyaddu tuutun xidha farantii buu joogaa dhammaa maanta jiritaankeennii baa laysku hayaa waxaan rabnaa dowladdu inay shaqaalaha dowladda fasaxdo wasaaradaha la xidho bayna alxayaat walmowd baa dalku ku jiraan madaxda kooxda riddada soomaaliya ayaa bilaabay dagaalkii coosweyne kadib inay baneeyaan xafiisyadooda iyagoo furimaha dagaalka ugu tegayay ciidamadooda maleeshiyaadkaas ayaa la sheegay inay ka xabsi qabeen in dagaalku ku soo fido magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho ayna la kulmaan wax la mid ah dhacdadii coosweyne cabdulqaadir maxamed nuur wasiirkii gaashaaniga ee xilligaas iyo axmed macalin fiqi ayaa fariimo u muuqday kuwanii jab ah u dirayey maleeshiyaadka oo aan dheg la qabta lahayn kuwaasoo ka firxinaya goobta dagaalka ciidanow sumcaddaasaan ilaalin waa idinla joogaynaa habeen madow aan wisil ka soo dhaqaaqnay aagga mudug aagga mudug aagga mudug baallen waxna waa iga dhigan tahay de anigu haddeer wasiirkii gaashaandhig aan ahay askartaydii iyo nolosha ay ku sugan yihiin inaan inaan ka qayb qaato oon ka mid noqdo iyaga oo aan maaragtaa la noolaado waaye sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa kelimad u jeediyey weerarkii cosweyne kadib iftiimiyey waxa ay yihiin maleeshiyaadkii halkaas lagu laayay iyo cadowga ay mujaahidiintu ka hortaagan yihiin muslimiinta oo ay ka difaacayaan duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa qorshihiisa iyo maamulkiisaba lahaa ciidanka silibiinta maraykanka ee loogu yeero africom dagaalka cawsweyne iyo awdheegle ayaa astaan u noqday jabkii gaara huwantii uu maraykanka iyo naat hor kacahayeen wadarta ciidanka ku sugnaa xerooyinkii cadowga lagu jebiyey ee cawsweyne iyo awdheegle ayaa ka badnaa laba kun iyo shan boqol oo maleeshiyaadka murtadiinta ah wuxuu ahaa cod loo dhammaystiray hub iyo agab intii u baahnaa askari furin jooga waxay ahaayeen maleeshiyaadkii loo soo diyaariyey la dagaalanka shareecada allah oo lagu soo tababaray etoobiya turkiya uganda masar eritreya iyo dalal kale waxay gurmad iyo difaac ka helaayeen diyaaradaha saliibiinta maraykanka iyo nato oo afar iyo labaatan saacadood dul hehaabayay si ay uga ilaaliyaan weerarada iyo mujaahidiintu soo qaadayaan dhanka kale mujaahidiintu waxay ahaayeen kuwa rabbigood talada u dhiibtay isagana gurmad iyo garab u doontay asbaabtiina la yimid allahna malahoodii iyo cududoodii ma hoojin qaala allahu tacaala in yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdih wa cala allaahi falyatawakali ilmu'minuun waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee cawsweyn iyo awdheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum huma kiiduunii falaa tundiruun camaliyadii barakeysneed ee coosweyne ayaa isku dhex yaacisay awraaqda siyaasadda iyo caskariga murtadiinta saraakiil ciidan iyo madaxweynaha maamulka ashaadala dherarka hirshabeelle ayaa gaaray magaalada aadan yabaal oo qudheeda xilligaas uu qalqal militari ka jiray waxayna u sheegayeen murtadiinta inaysan ka dambeen meel loo cararo inkastoo markii dambe mujaahidiintu ay cadowga ka faramaroojiyeen degmada aadan yabaal oo hadda ah magaalo shareecada islaamka lagu maamulo madaxweynihii isteedka taliyihii xoogga maxaa la yidhahdaa wasiirkii iyo senatarkii iyo dadkii waxa loo wada ordaayo oo loo cararaayo xamaraa laga soo wada cararay xil iyo xoolo waa laga yimid annaga waxaan u nimaannay inaan ciidanka dhiirigelinno dadka xamaraa laysaga wada yimid meel loo socdo male meelaan u noqonna male meelaan dib ugu degna ma qabno barke haddaan inta uga tagna meesheen iyo keenayna dadkaanoo dhammoo qaraabadaa inta qaadnane meel aan ku xarayno kaam ah xamar kama hayno allaha fadligiis coosweyne kadib guulaha mujaahidiinta ayaa israacraacay waxaana cadowga laga xureeyey degmooyinkii uu ka qabsaday wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe sidoo kale cadowga waxaa laga saaray deegaanada camaara caad bacadweyn iyo shabeelow oo dhammaantood ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir buuxiyadiin abuu ayman
صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysaneysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mihigaha islaamiga ah qodobka ugu horeya oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay warar sheegaya in xasan gurgurta uu u qoordhiibtay safiirada reer galbeedka ee ku sugan xalane waa halkudhiga warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali mema warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan warar hordhac ah ayaa ka soo baxaya natiijo ka soo baxday ee kulamo isdabajoog ah oo isbuucana ka dhacayay xerada xalane ee magaalada caasimadda ee muqdisho halkaasoo uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee ciidamada afrikaanta ay ku leeyihiin soomaaliya safiirada maraykanka iyo ingiriiska ayaa wax ka badan saddex jeer u yeeray xasan gurgurte oo ay kala hadleen ismarwaaga siyaasadeed ee kala dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ilowareedyo ayaa sheegaya in xasan gurgurte uu u qordhiibtay dowladaha shisheeye uuna aqbalay doorasho nooceedu yahay midda ay doonayaan mucaaradka tan ayaa ka dhigan in xasan sheekh uu ka tanaasulay wixii uu saddexdii sanne ee lasoo dhaafay ku dhignaa oo ahayd doorasho qof iyo cod ah wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan gurgurte uu ganafka ku dhuftay dalab kaga yimid golaha mustaqbalka oo ahaa in guddiga doorashooyinka si wadajir ah loo soo magacaabo waxaana ku adkaystay in isaga uu magacaabayo balse xubno ay ku yeelanayaan kooxaha mucaaradka qodobada kale ee khilaafka uu ka taagnaa ee xalka laga gaaray waxaa ka mid ah sida uu noqonayo xukunka hadda jira wuxuuna xasan sheekh oggolaaday in xukuumadda laga dhigo mid xilgaarsiin ah oo aan awood badan lahayn sida ay sheegayaan xogo si aad ah loogu faafiyey baraha bulshada ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin mucaaradka iyo dowladda federaalk oo ku saabsan wararkan warbaahinta soo dusisay ee ku saabsan natiijada wadahadallada xalane websayteka soomaali mimo warbixintii lagu qoray ayay taasi ahayd markana websayteka radioga alfurqaan iyo warbixin lagu qoray shacabka ku dhaqan degmo ka tirsan dhulka soomaali galbeed oo cabasho ka muujiyey dhibaatooyin uu u geysanayo maamul ka taabacsan dowladda etoobiya marba marka ka dambaysa waxaa sii xogeysanaya dhibaatooyinka ay ka cabanayaan shacabka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya bulshada ku dhaqan degmada qubi ee gobolka irir oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa cabasho xoogan ka muujinaya maamulka degmadaas iyagoona ka cabanaya musuq maasuq xaddaaf ah adeeg xumo ka jirta deegaanka dulmi iyo xadgudub joogto ah iyo inaan la aqbalin cabashooyinkooda qoraal ay si wada jir ah u soo saareen dhallinyarada degmada qubi ayaa waxay ku sheegeen in maamulka degmada uu ku takrifalayo awooddiisa maamul iyagoona sidoo kale tilmaamay inay la kulmayaan handadaad joogto ah qaar ka mid ah dhallinyaradaasina xabsiga loo dhaadhiciyey dhallinyarada ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in maamulka degmada uu ka shaqaynayo iskudirka qabaa'ilada walaalaha ah waxayna si gaar ah u tilmaameen guddoomiyaha degmada qubi iyo ku-xigeenkiisa waxay sidoo kale dhallinyaradu sheegeen in dhan walba musuq maasiqa uu ka jiro booyad biyaha u dhaamin jirtay dadka masaakiinta ayay sheegeen in uu ku ganacsanayo shakhsi uu gacanta u geliyey maamulka degmada adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ayaan ka marnayn meelaha uu musuq maasuqa baahsan ka jiro ayay yidhaahdeen dhallinyaradan degmada qubi si kastaba ahaatee degmada qubi ee gobolka erer oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu liitaa dhanka maamulka iyadoo sidaas ah ayayna shacabka wajahayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo ay ugu horreeyaan biyo la-aanta iyo adeegyada caafimaadka oo liita guud ahaan deegaanada dhulka soomaali galbeed ayaa wajahaya xaalado aad u liita maadaama ay gacanta ugu jiraan gumaysta aan u dirnaxayn waxaan allah uga baryaynaa inuu ka gaaro dhibaatooyinka gumaysiga warbixintii reedioga alfurqaan lagu qoray ayay taasi ahayd qodobka xiga oo aynu barnaamijka ku soo qaadanayna ayaa waxa uu yahay iiraan iyo cumaan oo ku heshiiyey qaybsiga biyaha hormus nidaamka shaacada iiraan ayaa shaaciyey in heshiis dhanka saami qaybsiga ah ay la galeen dowladda cumaan kaas oo ku saabsan arrimaha biyaha marinka hormus taliska ciidanka ilaalada kacaanka iiraan oo warkan soo saaray ayaa sheegay in heshiiska cumaan ay saxeen uu dhigayo qaybsiga saamiga dhinaca kasta ee dakhliga ka soo xarooda marinka hormus dowladda kaafirda maraykanka ayay ku eedeeyeen inay sabab u ahayd dib u dhaca ku yimid heshiiska maadaama ay carqaladeyn ku haysay wadahadallada oo ku saabsan heshiiska lagu qaybsanayo dhaqaalaha ee u dhexeeya iiraan iyo cumaan marinka hormus waxa uu ku jiraa maamulka iyo gacanta ciidamada ilaalada kacaanka heshiiska iiraan ay shaacisay ee qaybsiga dhaqaalaha marinka hormus ayaa dhabarjab weyn waxa uu ku noqonayaa maraykanka maadaama uu dadaal kasta ku bixiyey sidii uu meesha uga saari lahaa in hormus ay ku hoos jirto maamulka iiraan dhaqaalena ka qaado maraakiibta mara ugu dambeyn telegramka faafre buro warbixino lagu qoray ayaa waxay ka hadlayaan howlgalladii ugu dambeeyey shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar kamiin ah u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqo ka waday duleedka deegaanka mubaarak waxaana lagu dilay weerarkaasi laba askari oo murtadiin ah oo ay meydadkooda cadowga ka carareen halkaa lagu soo qanimaystay qori ak afartan iyo toddoba ah iyo qori bkm ah labada murtad ee weerarkani lagu dilay ayaa waxay keliyeen cilmi sheekeeye iyo macad c m sidoo kale weerarkani waxaa lagu dhaawacay laba askari oo kale xubintii adalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka afafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba طوفان المآسي في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana war ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee al andalus gaari nooca kooyalka ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay deegaanka biibi ee hoostaga degmada afmadow ayaa qarax lagula egtay afaafka hore ee deegaanka harbuule gaariga ayaa burburay waxaana askartii saarnayd ay u kala baxeen dhimasho iyo dhaawac dhanka kale qarax xoogan ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka diif xilli ay halkaasi ku sugnaayeen askar badan waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay galabta weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ah u tiilay inta u dhexaysa degmada wallaweyn iyo deegaanka warmahan dhimashadu waa hal askari oo murtada khaniimaduna waa laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo boosashkuda
الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa ku dhawaaqday olole ballaaran oo kaydinta badarka ah taasi oo si toos ah uga hirgeli doonta dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi haddaba kusoo dhowaada kelimad uu jeediyey sheekh xamsa abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay bismillaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waasalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaah وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون marka inka horreyta ma ingmahadnagaane allah subxaanahu wa tacaalaa allihii una o injarna koonkan nii abuuraynii ahaysiyi kadibna islaam iyo iimaan nindoori markaas kadibna nasiyi nicmat alamni waalistiqraar nicmat aljihaadi waalribaad iyo nicam kale una hankoobo korn maylana falahu alxamdu fi aluulaa waalaakhira bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala geeka may faday insha allahu tacaala ani ana antaha ku jeediya kelimo ka saabsan xamlah wilaayada islaamiga ahbay ku horgeli doonta maalmaha foodahan yahay insha allahu tacaala xamladaasi magaaga lambiyi oo walaayada ambiidi maybala raya fadaruuhu fii sumbulih ayaddii anaka furfurdaaye akhriyaay faqro faqraadya kumadeh waaye kelimadaasi fadaruuhu fii sumbulihi ciwaanka sallata n xamlada sigaar ee may ka waajahantaa bulshada iyo mujtamacaga ka nool walaayada islaamiga ah ee baay guud ahaan sigaar ena may inkhusayi doontee intaa bada doontee dadka beeralayda eh insha allahu tacaala maadaama walaayada islaamiga ah ee baay kumadata walaayaadka ilaahay ka arsaagay dhulbeereed eedan qiimo badanoo waana wiin mawaasimta dadha marawna koona abaar lala kulumow koona barwaaga iyo aaran lala kulumow xamladan may walaayada anka talagalay anianu unku faa'iidaysana mawsimkii barwaaqa lahela mawaasimta kale sadilinkuku guduba lahaay anianu wal isku barna wal isku daraansina towjiihadii towciyaadka qaadana safaylanan isku dhaadhiciina insha allahu tacaalaa sana unkugaashamana culeysyada xilliyada abaaro kooyow unkugaashamana cadowga iyo dhagaraha usani lamaagajina unkukugaashaman walaalayaal markii laku hadalow amnil khidaa'iga ama cuntada iyo badbaadintiya iyo dadkaani mayla raayuso cunta iyo kayd helan se inkumaaraman cadowsho ama galanshisheeye inkumaaraman markii mawduucugaasi laku hadalow dadka inta badan may ka weelayaana mawduuc oo mayla raayusa isku mucaasir ah ama mayla raayusa horey inin jaro jarnaah wakhtiyadan demba hasku darasay dadka dhaqaalayahanada alayna walku eraayaanoo ku hadalaayaan mawduucagana saas ma ah waa mawduuc intii aadamaha hanoolayay bajari teeganaayi duruufo shalbedelana oo adduunka hamaraayina dadka ha kala nooladaayeen ani walkeedsadan aayaddii una hata akhriyaani suuratu yuusuf aayadda afartan iyo toddobaad mayba kumadataa aayaadka landaliilidaayo dhancuskadow ani dadka walkeedsadan oo aadamaha mujtamacaga bulshada ani walkeedsato keed samaysata si mawaasimtii barwaaqa innagana ama roobkii yaraada walbadadniinbana lanka badbaada aman hayna keydkasay lanka baxsada daraadiic maynu kumadata aayadan aayadihii ha arooray qisadii nebi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ee riyadii kiriyoodii boqorkii ee lanfasira markii la waayey kadib ha fasiri nebiyulaahi yuusuf ha fasiri oona ka fasiri toddoba sana abaareh iyo toddoba sana oo barwaaqe ee ini isdabadhii doona ini isdaba isku daba kooyi doonan saniyaalkii marka barwaaqada nagaden walaagi dalaga la hela oo la abuurada ini la keydsado silinkuku guduba saniyaalka kale oo abaartii dhibaatada kooyi doonta tanya oo sabab agnagati nebiyulaahi yuusuf markii usiriyada fasiraay dabcan maxbuus ahay sabab agnagati ini xabsiganaha kubah kadibna nidaamkii markaasay jari meelo ku jari maybu ahalan kadib in la wareegi oo boqortooyadii dhan galanta ka dhaki oo maamulkii dhan galanta ka dhaki ini usanagada asbaabihii shaani kumadahayd aayaddan marka waa tafsiirkii usasaari riyadii ama hilimadii boqorkii hilimoodii markii usufasiraya mayba array nebiyulaahi yuusuf si qur-aankanin guuri toddoba sana yaa beerasho sameeya doonta toddoba sana yaa abuuradaasan oo xiriir ah ma eray toddobaadasaysana toddoba barwaaga oo ah toddobaadasaysana dalagii xasiingoh maybu ah usa o sabuulshayka jara oo lanshukulna ama lanfanjilna hadba lambasadi inkasaw ama makiino langeliine lankawaalna badar dhaay ahoo oo waagadii iyo sabuulkii laku saari lankawaalna dhaafa sabuulshay indhaafa walaagii aamasan isin markaas aantan fadaasan bese ay ku shukuloy ama ay ku makiinayo ee sabuulka kale sidiisa indhaafoy waana ma eray waala isinka guduba doontan toddobadii sana abaartanagati ka guduba doontan nagadaas insha allahu tacaala aayaddaasi marka culimmada mufasiriinta ah tacliiqaadkii iyo tafsiirkiiyo saareenga walyarha kuqaadada fade may ka bilaaway alimaam ibnu kathiir raxmatullaahi tacaala calayhi iyo tafsiirshay may baa arayha wa haadihi sabc siniin alkhasb faddakhiruuhu fii sumbulih walaga helankeediiah sabulshay indhaafa liyakuuna abqaa lahu wa abcada can israaci alfasaadi ilayh ila almiqdaar aladii ta'kuluunah walyakun qaliilan wala isin shukolaasanna walyarka waala laa tusrifuu fiihi inbadaydan macnah israafka may baah wal badan halmar ay dhaayla ka weelna fuustiyaalka wala laka cabeeyayoo halmar dhaayla ka wada weelayo beerti dhan halmar dhanagal kale lunku surmow aysaas la weelnay litantaficuu fi sabci shadaa'idi toddobada abaartay oo ha socota se anka ka baxsataano anka intifaacdan waayahay الإمام قرطبي رحمة الله تعالى عليه أسين ما يبليا إمامك مالك هاي هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية أيضا وأصل لن أسكلو مركلك حضروا المصالح الشرعية مصالح الشرعية أولا كسو حفظ الأديان التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنصاب والأموال ميل يمرك فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور والكست أو شانو أن لها كحسلية arrimahan xifdu diin iyo xifdu lanfus iyo xifdu lcuquul iyo xifdu lansaab xifdu alamwaal wal kasta oo laka xaqiijii karo fa huwa maslaxatun waa maslaxo wa kullu maa yufawitu shay-an minha wal kasta oo tebiyaayo baabi'iyow xifdu daruuriyaadkii walkumada tebiyaw ama meelo ku saaranu fa huwa mafsadatun weer wa dafcuhuna maslaxa ani la dafci shay kasay oo masaalixda meelo ku saaro walilaka ilaalay fadi meelo laku saaro in laisku dafciyona wa dafcuhu maslaxatun ولا خلاف ما إلي يا مرك شاخة ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية دوضي خلاف يمرون مكجر وإجماع مقصود كالشرائع دي لاها ديجي لمانتيو نهاي دتك إن لك هنونيو لتوسيو مصالح ديو أدوي يعني سم مصالح ديو آخر لن توسيو سلم ده إن لن توسيو لن كهنونيو لن كهقول لن كتوسي مصالح ديو أدوني أن مقصود كالشرائع دي لاها ديجي لمانتيو taas kumad hayti ma erhay doodii khilaaf maka jara marka ma erhay liyaxsula lahum atamakunu min macrifati illaahi tacaala wa cibaadatihi almuwasilatayni ila asacaadati alukhrawiya guulo aakhira iyo baraaraha aakhira mayla ka deereeya ilaahay cibaadadiis iyo towxiid kale ka deere lamadaasayna maykiin suura galaayana madin maslaxada adduunyi oo intaasi kiin xaqiijii fadi qofku walku hela ani nololi walku hela ani dharki walku hela ani mayla raay usa aan ciyaalsha iyo awlaadis iyo lambiilsha in nololiyo wal meel unku saaran yihin inay usanagada wa muraacatu dalika fadlu min allahi caza wajalla wa raxmatun raxima biha cibaadah min gayri wujuubin calayhi wala istixqaaq hada madhabu kaafati almuxaqiqiina min ahli sunnati ajmaciin muxaqiqiinta ahli sunnaha ee dhammaantiyoona madhab joosado waa arri sheekha markii hore baahan in tilmaama inay khilaafanka jarna masaalixda adduunya inay dadka laka hego laka toosio laka hanuuni maqsuudka sharaaicda dhammaantiyo inay u siciye ani kaydkaasay la sameeyey marka kaydka inay kayd samaysadan oo nololo mustaqbalka ee kaydlan samaysada inay mashruuceta maadaamaya saaseta ya mujtamacaga iyo bulshada ka nool walaayada baay islaamiga ee baay may sheeganeh saguud sanadkan mayba ogsognaa ani beeraha walaayada ka taalan intiyo badan maasha allaahu ini faylahaayeno dalag iyo maybu ah balna laku heli badarna laku heli sanadkii kan ku horreeyeyna culaysyadii abaarihii dhibaatadii una hamarni dareemasan una oo casharo ku qaadadaana dhibaatadii una oo casharo ku qaadadaana abaarogay una oo casharo ku qaadadaana nolol xumadii la hamari una oo casharo ku qaadadaana xiliyadaasi cadowga si usudad unku faa'iidaysada kora oo dadka masaakiinta ahoo walmagorodka ee meelooya oo ka dayacanyin ku aruursado koro unisang noolayaana e raayan una oo intaas iyo duurisku badanba ku qaadadaana iyo walaayada mayba iclaamid ay ka dhawaagtay sanadkan kan e maadaama beerofay lahaayeen inii una insheegna bulshada muslimiinta ee dalaga sanadkan haningohay ini una keedsan ganacsigii beero ku furanaayay ina tiryaalka lisheenay arrandiyahay ini lukuwaanta waa laku fiirsada yacni ma eragaase lagaa beero leeyi beerta maybu ah badarka maameha ku dhagaado way gooye way dhadhake meela makiinada ka geliye lankasheene makiinada ku takhalusaase kadibna baabuur ina tire awaan kooye meelo baabuurka laku cabaya laku rore baabuurka beerta dhatiya ku dhagaaga usoo kun rumor ey laakiin marka fuustadoo walka shabe ama lama fuusti walku shabe markaase meeleye sidiidan balow xagayga e intangaa ka gudube kadibna deerta barwaagada waa ku faa'iidaysade deerta ini barwaaganagadaas ay damaanadii haysad una u weliba dembiilayaal ana dembegan iyo iyo wala una sameeyana dhabaatadii walaaga ilaahay ninka naxariisay garantinha geliy ini una maybu aha daddeedadiile ka nool oo ammaanii ka noolo sanadka dembebaxatana barwaaganagadeele ka xisaabtama una inaga noo dalaga iyo badarkiisaasaska dhaafina dhabaata intiya la agwaay qadiyadaasamay fadaana ani dadka muslimiinta ee kuwaantowan laku rogo laku fiirsada ina tiro beerlaku horowna injarna yudhi beerlaku rorowna injarna iska rogo beerlaku rorowna injarna lamba walaaga ilaahay kay sii subxaanahu wa tacaala ini kaydka dhakada insha allahu tacaala unoo sunnadaasi rabbaaniga ahoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanshayninka tilmaamay nabigagna dhaqangeliya calayhi salaatu wasalaam una oo tadbiiqiyaano rahaan sagaar eh dadka beeralayda ah bay insheegay nicmadaasii beero oo ilaahay galantingeliya tabaaraka wa tacaala walaalayaal isin oo haysatan oo ilaahay nimcasan siiyi oo barwaagasan siiyi ee beeroga aaragnagadan hatana sanadkii kalaya olindeeran ani walaaga dhan galantiin ku bahan beesana meel maharoogsadaasa ganacsigana malkasaayo dadka dad ganacsi lantaaba baray oo ganacsiga iyo farsamadiis iyo xirfadiis gorodowma ee inta badan dadka beeralayda baasada ha ka galina adoo walan ku faa'iidaysana misigidii i badarkiina isdhaafidi iyo sanadka dembe hooba xoogoo maybaah roob yaro jarta mase abaarba koyta maydhiyaasee qofka ini qaxooti anroori iyo doolowa ka dhihi iyo ifi iyo kenya laha ku sheeg iyo meel kale ka dhihi leer casharadaasayna walbadan ha aragden abaarooga hata saniyaalkan ha nagnagadaay ha aragten iyo oo intaasiidhan cashar ka dhakadaana sagaar ee beeralayda may fadeeya ini towjiihigan un hoggaansamaano waana qaadadan la dhaafa ini badarka la shukula la dhaafa ini la gadgada badarka mayba ka khayr ka baraka badanya ani sabulshay ka jaro ka baraka badanya saasana ka kayd sambe marka ani mayla raay usa asalka kaydkii asalka haay oo dadka ka dhaqama jaran oo bakaaro lanka saayna ani langnagada oo laha ka intifaaci abaaroon oo kale ma jara jarna hor kasaasan asbaabihii yana inta badan maybu ah ilaahay subxaanahu watacaala bacda daalikan ilaahay yaa subxaanahu watacaala yaa isku lahay bacda daalikan asbaabihii la gaadadiya sababan haay ini abaaro maybu ah dad badan inka dhammaana mase culaysii badan unku koyn markii colaad iyo dhibaato ka furuntiyayo oo badar badarkii dad intaala yaa la dhammaada jari hadiba iyo oo badarkii dad intaala ani una galanteen abaarka la koyno badarkii isku gadgadna dhibaatadii walata qadiidaasay may dardaaramay beeralayta sagaare ani unku waan saman insha allahu tacaala si guudna dadka walaayada mayba aan sheegana xataa dadka ganacsiga ka jara walaalayaal waa la gadgadado badanyin xoola waa la gadgadadahaaya mayla raay usa badaacada la gadgadahaaye kastilin faa'iidaysadahaaye qudaarta keydka nagadaane la gadgadahaaye iyo waxyaabaha lamadka keydka galaana badarka sagaar elan keydii koro sida galeyda iyo masagada iyo digirta iyo badarkan sagaar elan keydsada kora oo umatana nololeya ah ani ganacsi meelo lanku weydiine meelo kale ku badana ganacsi laku weydii ganacsiga meelo jey laku weydiiya umata nololiya lan maybu ah lan nabaad guurina walaay kanoolada fadi keedka waaldada fadi baac iyoona towqiimo dhabala inta lindeera ani lan nabaad guurina iyoona saasa kale derdaarama fadi insha allahu tacaala waxyaabaha marka la keydsado koro balka hataa kumadaya oo xoola sanadkan daraama kortan marki maybu aha xaalka ku laade balbalan waayo misga amoo bilaaben macnaha misgida ina la siiya oo galey la siiya ama ay kariyo ama ay la kariyinee oo mayla arhay misiga caadi ee lasii moorday ee lasii oo aaman sidii dadka oo kale aan aaman marka xoolo balhaysada dareema kortan abaarma dareemayan marka ini balka laftarshii la keediya waxyaabaha la keediyi koro ka jara eeska ani la keediya waxyaabaha la keediyi koro ka jara dad badanga eesan bahi oo beerti walba inka bane mayla ku yaaba eesan in baha qofka beertitis eesan bah eedkasi nicmo galanta ka jarta waa ani ada keedsato xoola aan keedsata walan baahanyi waaye marka xoolo dalajoona way keediyi koro dadkana dalaja way keediyi koro kullu daalika walkasta keyd aqbalaayo galaw ani keedsadan yo dadka ka guubaabayaan insha allahu tacaala risaaladan dadkalan dhiibi mayba kumad ahaa maamulada degmooyinka iyo dhammaan walaayada arkaanta iyo afraadiya kale culimmada iyo riga odayaalka ee ho nuqabada walaayada ah iyo salaadiinta intaba iyo riga nabadoonada eho samadoonada eho gacmayaashu eho kusii hooseeya iyo mujtamaca gibojay kale dhammaantiyo waa wacyigelin guud ummato dhan lanku baahanye ini isgeysana insha allahu tacaala lankasta kelimadan dhegansada mayba jeera ini lanka indhegansana geysiya si guudna wacyigelintaasi degmooyinka dhammaantiyo iya ku bilaawada doonta kelimadan hoobanimbat insha allahu tacaala maalmo hataha socda iyo ku bilaawada doonta fariiqooyinka ama dawaaqimta aan hataha sheegana sagaare iyo mas-uuliyad unku saarantaa horna waa in la dardaarami jazaakum allahu khayran marka wacyigelinta culimmada iyo maamulada iyo salaadiinta in lan hogaansama barnaamijkaasayna insha allahu tacaala safaylan isla qaadana ummad iska falan ilaahay mayla araay usa ictimaada soka kalsoon ani una nagana cadowga mayla araay sharqoolka usaniilamaaganyina mayla araay usona sadheer aan la soconno waana foojeganaano walaay una kuka badbaado fadniina ka tala galna jazaakum allahu khayran ani qadiidaasi lan lakuwada geybgaadado waana lan hogaansama taasa erafadi baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr kelimada intaasaa ka gebagabaaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guudahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والضلوع اليوم تسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين